shalayna baarlamanka soomaaliya ayaa soo saaray warqad uu ku sheegay in muushinkii dhowaan laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu buray kadib markii uu buuxin waayo shuruudihii uu sharci ku noqon lahaa qoraal ka soo baxay guddoomiyaha baarlamanka ayaa lagu sheegay in wadahadallo dhowr ah kadib xildhibaanada muushinka soo gudbiyey ay go-aansadeen inay ka noqdaan muushinka bishii maarso ee sanadkan ayaa muushin xilka qaaday sidan oo kale ah looga soo gudbiyey guddoomiyihii hore ee baarlamanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari waxaana uu dheliyey muran xoogan oo dhinaca sharciyadda ah kaasi oo ku dhawaaday kaasi oo ku dhammaaday cadaadis xoogan kadib markii jawaari uu xilka iska casilay waa markii ugu horreysay ee xukuumadda iyo baarlamanka ay dhexdooda ka xallistaan khilaaf heerkan oo kala gaarsiisan haddaba maxay uga dhigantaa siyaasadda soomaaliya zahra cabdi axmed ayaa arrintan ka wareysatay brofesor cabdiwahaab sheekh cabdi samed oo ka faalooda arrimaha geeska africa horta saray waa markii ugu horreysay runtii marka la fiir sanadahan dambe madax soomaaliyed ay isu yimaadaan shiraan ka wada hadlaan khilaafka udhexeeya isla markaana ay isu tanaasulaan runtii waxa weeyaan waa tallaabo aada iyo aada u habboon weeyaan waa tallaabo in badan la sugayey ummadda soomaaliyed ay sugayeen in madaxda dowladda ugu sarreysa inta ayaga dhexooda ay isu yimaadaan heshiiyaan kawada hadlaan faqiga udhexeeyo kadibna ay micnaha nidaam yani waxa weeyaan lagu heshiin karayo ummadda ay tusaan marka waa tusaale lagu dayan kara weeyaan marka waxaa caado u ahaan jirtay dad madaxda soomaaliyeed hadday iskhilaafaan maarata international community inay soo dhex galaan african union inay soo dhex gasho amisom inay soo dhex gasho marka ina haba yaraatee ay gacmo shisheeyaana ku jirin inay intay isu yimaadaan ay isu tanaasulaan waxa weeye tallaabo saxa waana wax ma badan laga filayo dad soomaaliyeed ka filaysay madaxda soomaaliyed inay sameeyaan waana arrin ku dayasho mudan weeyaan waa gartay markii dhinac laga fiiriyo caqabadaha iyo mushkiladaha soo kala dhex gala khilaaf ee madaxda ugu sarreysa dowladda amaba xildhibaanada xataa dhexdooda sidee ayay caqabad ugu tahay hanaankii la rabay soomaaliya inay uga baxdo soddon sano wakhti ku dhow dhow oo qalalaaso iyo rabshado ay ka jireen waddanka oo dowladdii lagu dumiyey
horta waxa weeyaan inta badan waxa weeyaan isqabqabsiga dhex mara madaxda dowladda iyo baarlamaanka iyo maarata nimankan micnaha dowladda waxa weeyaan waxay hakinaysaa xawligii nabadeeda dalku ku socday waxay hakinaysaa hawlihii horumarineed ee dowladda ay ku tala gashay inay afar sano ay soo edlayso waxay runtii hakinaysaa waxa weeyaan kalsoonadii maaratay ummadda international community-ga ama yani beesha caalamka ay ku qabtay ummadda soomaaliyeed marka in la helo dad micnaha waxaasoo idin micnaha ka fakarayo oo doonaya dadkooda inay horumar gaarsiiyaan oo doonaya dad dadkooda inay tusaale u noqdaan oo doonaya dadkooda micnaha waxa weye inay dib u dhisaan oo u turaya ummadooda iyo dalkooda in la helo waktigana xaadirka waxa weeyaan waa arrin runtii aada iyo aada muhiima runtii loo loona riyaaqi karayo marka waxaan ugu waxaan ku bogaadinayaa madaxda soomaaliyeed iminka iminka talada haya inay maas arrintaas micnaha yani ay runtii yani waxa weya ay ku guulaysteen iyadoo haba yaraatee faragelin shisheeye ayna soo gelin iyadoo haba yaraatee gacmo shisheeye aysan gudaha soo gelin in ayaga micnaha ay dib su u kulmaan wada hadlaan gacmo geji hoosa wada dowladdana waa dowladda heshiisiina weeyaan waa dowlad waxaa runtii haba yaraatee qaanuun kala xira aanu jirin waa dowlad waxa weye dastuur dalkan aanu lahayn waxa weeyaan waa qaanuun runtii waxa weye xala qaatay haba yaraatee yani maarata yani cid maanta la horkeeni karaa xukun la horkeeni karaa ama qaanuun la horkeeni karaa aanan jirin marka waxaa loo baa maksasa nidaamka noocan inay ku dhaqmaan oo macnaha ayaga isu tanaasulaan oo macnaha waxa weye hoos ay wada hadlaan oo dalkan qaranimadiisa iyo ummadan yani masiirkeeda si si dhaban loogu wada hadlo maarta waayahay marka waa gartay dhinac markii laga fiiriyo arrimaha khilaafaadka soo kala dhexgala dowladda horey u dhici jirtay hadda saad sheegtay tallaabo hore loo qaada ayaad ku tilmaantay in ayaga dhexdooda ay xaliyaan marka maxaa kaloo laga baran karaa oo hadday soo noqdaanna caqabad intee la eg ayay ku noqon karaan in dowladda xataa ay noqoto mid waxqabadkii laga rabay ama laga filayo qabato walaal waxa weeyaan waxaa laga baran karayaa soomaali inay heshiin karayso waxaa laga baran karayaa soomaali inay isu tanaasuli karto iyadoo haba yaraatee gacmo sheeyayna ku jirin waxaa laga baran karayaa ummadda soomaaliyeed hadday fakarkooda isu keenaan oo ay caqligooda isu keenaan oo ay tashtaan inay dalkooda samata bixin karayaan waxaa laga baran karayaa waxa weeyaan in soomaaliya ay hanaqaaday oo hore u socotay waxaa laga baran karayaa ummadda soomaaliyeed inay ka gudbeen oo micnaha ay ka tallaabsadeen yani xilligii micnaha waxa weeyaan loo yeelan jiray xilligii loo soo minguurin jiray inay hadda ka tallaabsanayaan oo ka ilbaxayaan ayaad moodaa marka waxaan odhan lahaa runtii yani waxa weye inta badan inta badan dadka wa wax ka sheeg dowladda dowlad qaranimada iyo dowladda iyo dadka madaxda inta badan wax laga sheegaa laakiin maanta waan ku bogaadinayaa runti waxaan ku bogaadinayaa oo ugu hambalyeynayaa sida micnaha yani wanaagsan sida micnaha geesinimada leh sida micnaha waxa weye dhiirigelinta leh ay u fadhiisteen ay macnaha arrintan u xaliyeen kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdiwahaab wuxuuna u waramayey waa cabdiwahaab sheekh cabdisamed wariyaha v o a saare cabdi axmed